بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه ثابت البناني قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحيري لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد لقد أخفت ولي عبسي قلي في الله أي في سبيل الله ودد إلهي سبحانه وتعالى أي اللي وعبسي قليه macnaha liajli diin ayaa lay dhibay oo laygu cabsigeliyey wamaa yakhaafu axadun walxaal maa yakhaafu axadun qofna uusan baqayn ayadoo cid cabsanaya aysan jirin ayaa aniga lay cabsigeliyey walaqad uudiitu waa lay dhibay fi sabi fillaah ay fii sabiili illaah waddada ilaahay ayaa laygu dhibay wamaa yu'daa axadun ayadoon cidna la dhibaynin walaqad atad calaya waxaa isoo martay buu yidhi halaahuuna soddon min bayni laylatin wa yowmin oo u dhaxaysa habeen iyo maalin yacni soddon habeen iyo soddon maalmood wamaa lii iima sugnaanin aniga wali bilaalin iyo bilaal طacaamun wax cunto ah oo ya'kuluhu ou cuno duu kabadin mid beer u saaxiiba ilaa shay-un ilaa shay mooyaane shaygaasoo yuwaariihi uu qarinaayo ibtu bilaalin bilaal kilkishiisa yacni wax yar oo haddii kilkisha la geliya ee kilkishu qarinaysa mooye wax kale ma haynin buu yidhi nebigu sal lla ly slam mana noo sugnaanin waxaan cunno ayaan weynay soddon maalmood iyo habeenadood ayaa wuxuu leeyay nebigu sala allahu alay wasalam na soo martay aniga iyo bilaal waxaan cunnona aanan haysan xadiidkan wuxuu nebigu ka warramayaa sala allahu alayhi wasalam xaalkii ay ku sugnaa asiga iyo saxaabadiisa qaar ka mid a wuxuu yidhi laqad ukiftu fi llaahi wamaa yakhaafu axadu waa lay cabsi geliyey fi llaah ay fii sabiili illaah waddada ilaahay ee xaqa ah ayaa laygu cabsi geliyey macnaha waxa waaye raacitaanka iyo qaadidda dariiqa aan qaaday waa laygu cabsi geliyey waa laygu handaday dhib badan iyo culays badanaa laygu saaray xaal qof baqaayo uusan jirin wuxuuna nebigu cabiraya calayhi salaatu wasalaam xaaladii uu ku sugnaa markii uu ku noolaa fii maka iyo cabsidii badnayd oo ka soo wajahday xagga mushrikiinta siday u hagardaamaynayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay iskugu dayaayeen inay dhibaateeyaan oo ay dilaan waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allah wallaahu khayru lmaakiriin waxay dhagrayaan nebiga sala allahu calayh wasalam liyuhbituuka aw yaqtuluuk liyuhbituuka cabdilcaziiz warsame maxaa lagu mufasira liyuhbituuk waa soo marnay tafsiirkeeda aayaddaas si ay kugu sugaan calaa diinihim oo macnaha diinkooda a u raacdo waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka see u sugayaan macnaha haye bashiir si ay kuu xiraan waa xabsi waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuk macno kaloo lagu fasir ma jiraa wuxuu sheegay cabashiir inay xabsi tahay macnaha ay kuu celiyaan aye maxamed si ay ku dhaawacaan liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk si ay kuu dhaawacaan ama ay kuu dilaan ama ay kuu saaraan ay kaaga saaraan magaalada aad u dhalatay wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin marka muxaawalaadkaas ilaahay sheegay subxaana wa tacaala dhammaan waa isku dayayeen inay nebiga dilaan sala allahu calayh wasalam haddii dil u suurogeli waaye ay dhaawacaan haddii kale ay saaraan oy ka eryaan magaaladii nebiga sala اllah alay slam oo u dhashay magaaladii maka inta alla uu sheegay subxaana wa tacaala midda ay nebiga ku sameeyeen waa tee mushrikiinta waa midda u dambaysay ah aw yukhrijuu waa saareen nebiga sala اllahu alay wasalam way ka saareen magaalada maka wuxuuna yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam markuu maka asoo la hadlay wuxuu yidhahda waxaa tahay axabu lbilaadi ilaya haddaan layga kaa saari lahaynna kaama baxeen buu yidhi qisadii waraqa ibnu nawfal waatuu ku yidhahda awa mukhrijiyahum ma isaarayaan markaasuu yidhahda lam yaأti axadu bimidli maa ji'ta bihi ilaa cuudiya wa uudi qof lama imaan waxaa la timaadoo kale ilaa waa la dhibaateeyaa oo waa lala colaytamaa wuxuuna sheegay waraqa in nebiga la saaraayo calayhi salaatu wasalaam oo laga saarayo magaalada maka ikhtiyaaran ugama bixin rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin waa loo dhibaato geliyey inuu ka cararo ou ka baxo magaaladii maka marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay walaqad ukhiftu fi llaah wamaa yakhaafu axadun laakiin waxa lagu cabsi gelinaya waa fi llah waa fii sabiili illah ayadoon cidna aan la cabsi gelinayn walaqad uudiitu fi llaahi wamaa yu-daa axadun waa lay dhibay fi llaah ay fii sabiili llah ayaa laygu dhibay ayadoon cidna la dhibaynin dhib badanaa ka soo gaaray nebigu sala allahu calayh wasalam walaqad atat calaya halaaثuuna min bayni laylaةi wa yowmi wama lii walibilaalin طacaamu yaأkuluhu duu kabidin ilaa shayءun yuwaariihi ibطu bilaal dhibkaa nebiga la dhibaateeyey sala allahu calayh wasalam ma mid asiga khaas ku ah bay ahayd mase waxay ahayd mid ambiyadu ay la wadaagaan ambiyadu way la wadaageen laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam si zaa'id ahaa loo dhibay oo aada u badan markay dadka qaar yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma cadaalad samaynin fi lqisma oo nebigu ka carooday arrinkaas wuxuu yidhahday raxima allaahu muusa laqad uudiya akara min dalika fasabr allaha u naxariista muusa calayhi salaatu wasalaam waa la dhibay intaa in ka badan fa sabara muuse waa sabray allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu dadka mu'miniinta u ha noqonina sida kuwa muuse dhibay oo kale muuse waa la dhibay calayhi salaatu wasalaam ibraahim calayhi salaatu wasalaam ulqiya fi nnaar dabaa lagu ridoo lagu tuuray ayadoo markaa ujeeddadoodu ay ahayd mushrikiintu inay gubaan oo ay ku dilaan dabkaas ay ku ciqaabaan laakiin ilaah baa ka badbaadiyey qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim ambiyaa ullaahi caza wajal dhibaato badan iyo culays badan ayay ka soo mareen fi dacwa ila allah in ilaahay subxaana wa tacaala xaggii dadka loogu yeero aad baa loogu dhibay culaysyo badanna waa soo wajah qof walba oo doonaya inuu dadka ugu yeedho dacwadii ambiyada asigana dhibkaas waxbaa ka soo gaaraya laa shaka waa la dhibayaa dhibkaasi ha kala badnaado ha kala yaraado laakiin laa shaka in la dhibaataynayo in la dhibaataynayo oo lagu dhibaataynayo bisabi washatmi in la caayo in la aflagaadeeyo in dicaayaad iyo been abuurad laga sameeyo iyo in la dilo dilkood la ysku dayo intaba fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun koox ambiyada ka midana way beeniyeen koox ka midana way dileenoo way laayeen ambiyada marka qaar la beeniyey qaar la dilay intaba way iskugu jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waa la dhibay ayadoon cid la dhibaayo aysan jirin zamankaas walaqad atat calaya halaaثuuna waxaa isoo marta buu yidhi soddon min bayni leylati wa yowmin oo habeen iyo maalin ah wamaa lii iima sugnaanin walibilaalin iyo bilaa طacaamun wax cunno ah oo yaأkuluhu ou cuna duu kabidin mid beer u saaxiiba ilaa shay-un ilaa shay mooyaane yuwaariihi uu qarinaayo ibtu bilaalin bilaal kalkishiisa qaybtan dambena wuxuu nebigu uga hadlay calayhi salaatu wasalaam juuca iyo gaajada soo wajahayay asiga iyo saxaabadiisa qaar ka mida haddana maca daalika waxay ahaayeen kuwa ku sabra gaajadaas iyo rafaadkaas iyo cabsidaas soo gaaraysay kuna soo gaaraysay fii sabiili اllah qaala xadaثana cabdullahi bn cabdالraxman qaala xadaثana cafan ibnu muslim qaala xadaثana aban bn yaziid alcaطaar qaala xadaثana qataada can anas bni maliki radi allahu canh ana الnabiya salى اllahu عalيه waslm lam yجtamic cindahu agtiisa kuma kulmin hadaa'un hado iyo walaa cashaaءun iyo casho min khubsin walaxmin oo muufo iyo hilib xaggii ka ahaatay ilaa calaa dafafin qaala cabdullah cabdullaahi wuxuu yidhi oo cabdullahi bn cabdiraxmaan qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen huwa kahratu اlaydi waa badnaanshaha gacmaha dafafka hadda ka hor waa soo marnay waa cunnada oo laysla cunayo macnaha wax uun markaa gacanta laysla gelinayo mooyaane hilib iyo muufo uu nebigu ka dhargay calayhi salaatu wasalaam agtiisa uma kulmin qada iyo casho iskuma helin macna xadiidka hadda ka horaan soo marnay waxaana ku soo marnay fii baabi ma jaءa fii ciishi rasuuli اllahi sal اله عlay slam qaala xadaثana cabd bn xumayd qaala xadaثana moxamed bn ismaaciil bn abi fudayk qaala xadaثana ibn abi di'bin can muslim bn jundub can nawfl bn iyaasin اlhudali qaala wuxuu yidhi kaana cabdالraxmaan bn cawf cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu waa lanaa annaga jaliisan mid nala fadhiista cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa nala fadhiisan jira wa kaana wuxuuna ahaa nicma aljaliisu jaliis midka u nicmo leh qof lala fadhiista kii ugu fiicnaa buu ahaa radia allaahu canhu macnaa waa nin saalixa jaliiskaasi dadka saalixiinta in lala fadhiisto oo lala saaxiibana waxay kuu horseydaysaa khayr iyo wanaag cilmi aad ka korarsanaysaa hadduu caalim yahay akhlaaq wanaagsan aad ka kororsanaysaa taqwa iyo alla kacabsi ayaad ka kororsanaysaa laakiin qof xun haddaad la fadhiisato waxba kuu kordhin maayo inuu inuu dhib kuu siyaadiyo ama uu ku fidneeyo mooyaane wainahu ida inqalaba binaa hadduu nala gadoomo daata yowmin maalin wainahu asigu inqalaba binaa waa nala gadoomay cabdiraxmaan daata yowmin maalin maalmaha ka mida macnaa gurigiisau noo kaxeeyey xataa idaa dakhalnaa beytah ilaa gurigiisa aan galnay dakhala gurigii ayuu galay fakhtasala waa soo qubaysta uma kharaja ilaynaa uma kharaja kadibna waa soo baxay wa utiinaa waxaana noola yimid oo noola keenay bisaxfatin saxan fiiha ay ku sugan tahay khubsun muufo walaxmun iyo hilib falamaa wudicat markii la dhigay raashinkii bakaa cabduraxmaan cabdiraxmaan ibni cawf waa ooye radia allaahu canhu faqultu waxaan idhi yaa abaa muxamed abuu muxamedow maa yubkiika maxaa kaa oysiinaya faqaala wuxuu yidhi halaka rasuulu اllah salى اllahu alayh wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam waa geeriyooday halaka bimacnaa maata waa dhintay buu ka wadaa walam yashbac walxaal lam yashbac uusan dhargin nebigu huwa asiga wa ahlu beytihi iyo ahlu beytkiisu aysan ka dhargin min khubsi shaciir khubsiga qamadiga qamadi khubsi laga sameeyo ayagoon ka dhargin rasuulka iyo ahlu beytkiisa ayuu dhintay falaa uraana uma malaynayo iskuma malaynayno ukhirnaa in nala dibdhigay oo noola dibdhigay limaa huwa khayrun lanaa wax annaga noo khayr badan dibdhiga annaga nala dibdhigay ilaa hadda aan nool nahay uma malaynayno in khayr noola dibdhigay macnaha wuxuu le waxaan ka baqaynaa in nalagu fidnaynayo adduunyada oo adduunyadii ayaa noola furay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama kama dhargin buu yidhahda khubsi shaciir annagana hadda waxaana hor yaalla khubsi iyo muufan horyayani khubsi iyo iyo hilibaan hor yaalla buu leeyahy marka noloshaan noola furay iyo raashinkan aan cunayna heerkoodu sarreeyo uma malaynayo buu yidhi in annaga noola dibdhiga wax ka khayr badan wixii nebigu ku sugnaa sala allahu calayh wasalam arrintaasaa keentay buu leeyahy inaan ooyo cabdiraxmaan radia allahu canhu xadiidkan waxaa sanadkiisa ku jira nawfal ibni iyaas alhudali nawfal ibni iyaas alhudali waa majhuul nawfal ibn iyaas alhudali waa majhuul idan xadiidkan bi hada sanad waa daciif laakiin waxaa ku soo arooray fi saxiixi اlbukhaari in cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canhu loo keenay cunno utiya biacaamin acaamkiisaa loo keenay faqaala qutila muscab ibnu cumayr wa kaana khayra minii wuxuu yidhi muscab ibnu cumayr ayaa la dilay waana iga khayr badnaa aniga wuxuu sidaa u leeyahy wa kaana khayra minii waa tawaaducan minhu radia allaahu canhu sababtoo cabdiraxmaan ibni cawf waa min alcashara almubashariina biاljanna asigaa ka fadli badan muscab ibni cumayr laakiin wuxuu leeyahay wa kaana khayran minii waa tawaaduc tawaaducan waa loo baahan yahay falam yuujad lahu looma helin maa yukafanu fiihi wax lagu kafaneeyo looma helin muscab ilaa burdatun ilaa go' mooyaan wa qutila xamzatu xamza ayaa la dilay ow rajulun aakhar ama nin kale ayaa la dilay oo khayrun minii aniga iga khayr badan falam yuujad lahu looma helin maa yukafanu fiihi wax lagu kafanayo ilaa burdatun ilaa go' mooyaan laqad khashiitu waxaan ka baqay an yakuuna qad cujilat lanaa in noola soo dedejiyey ayibaatunaa ayibaadkeennii waxyaabaheennii wanaagsanaa in noolagu soo dedejiyey fii xayaatina adunyaa nolosheenna adduunyo uma jacala kadib wuxuu guda galay yabkii inuu oynayo cabdiraxmaan radia allaahu canhu fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirta inuu cunnadii ka tegey uu soonnaa maalinkaa cunnada loo keenana waxay ahayd mid loogu diyaariyey inuu ku afuro radia allaahu canhu waa awoodi kari waayo inuu afuro min shiddati lbukaa wuxuu soo xasuustay xaalkii ay ku sugnaayeen maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ka baqay arrinkaani inay tahay adduunyadii oo loo furay oo ayaga lagu kadinayo sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun saxaabadu waxay ahaayeen dadka kuwa ugu taqwada badan ugu cabsida badan ilaahay laga baqayo subxaana wa tacaala lidaalika wixii adduunyada xaggooda ka soo gala waxay ka qabeen cabsi waxay ka baqaayeen waxaana inay yihiin wax ilaahay ku kadinayo subxaana wa tacaala ama ayaga lagu fidnaynayo waxaana keenaya arrinkaas cabsidii darnayda ilaahay ka baqaayeen subxaana wa tacaala hadda in badan waa lagu farxaa in dhaqaalo la helo in hanti la helo waa lagu tartamaa laakiin sidaa ma ahayn saxaabadu bal waxay muujinayeen cabsi isbeddelka ku yimaaday inay tahay acmaashoodii wanaagsanayd oo adduunyada loogu soo dedejinayo oo waxay is yidhahdeen am aakhira ami aakhira laydin yidhahdaa waxba kuma lihidiin oo xasanaadkiinna adduunyaad ku cunteen adduunyaa laydinku siiyey wixii xasanaaday lahaydeen marka cabdiraxmaan radia allaahu can wuxuu soo xasuustay muscab ibnu cumayr markii la dilay fii ghaswati uxud iyo xamza labada waxaa lagu dilay fii ghaswati uxud radia allaahu canhum mid walboo labadooda ka mid ah kafan dhammaystiran waa loo waayey iska daa wax kale dhar lagu kafano oo dhammaystiran waa loo waayey muscab radia allaahu canhu hal go' buu watay go-aasi haddii madaxa lagu daboolo lugihiisaa bannaanaanayo haddii lugaha looga daboolona madaxaa bannaanaanayo waxaa loo waayey maro labaad oo madaxa looga daboolo ama lugaha looga daboolo markay maradii ka gaabatay markaasaa nebigu wuxuu amray sala allahu calayh wasalam in marada madaxa looga daboolo lugahana caleemageeda laga saaro oo sidaa lagu asturo raggaasina wuxuu leeyahy rag iga khayr badanay ahaayeen annagana adduunyadii baa noola dibdhigay waan noolaanno ayaga waa ka harnay waxaana hadda aragnay buu leeyahy waxyaabahaan cunayno macnaha adduunyadiiaan noola furay waxaana ka cabsanaynaa buu yidhi inay noqoto dayibaadkeenna oo noolagu soo dejiyey fii xayaati noogu soo dedejiyey fii xayaatina addunyaa nolosheenna adduunya uma jacala yabkii kadib wuxuu guda gala radia allaahu canhu inuu oynaayo ilaa uu cunnadii ka tegay uusan afurin maalinka baabu maa jaaa fii sini rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaa'a wixii ku yimid fii sini rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam da-dii nebiga calayhi salaatu wasalaam musanifka raximahullah wuxuu mutarjamadan ama baabkan uu u caqiday si uu u caddeeyo sanawaadkii uu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam waxaana axaadiida ku soo aroortay in nebigu sala allahu calayh wasalam uu noolaa lixda sano fii bacdi riwaayaat riwaayadaha qaar waxaa ku jira cumriga ama cumriga nebiga calayhi salaatu wasalaam ama da-diisu inay ahayd lixdan iyo saddex sano riwaayadaha qaarna waxaa ku jirta inay ahayd lixdan iyo shan sano idan ikhtilaafaa ku jira bayna ariwaayaat laakiin riwaayadda saxiixa ah waxa weeye in nebigu sala allahu alayh wasalam uu dhintay wa huwa ibnu halaatin wa sitiina sana asoo lixdan iyo saddex sano jira ayuu dhintay nebigu sala allahu calayh wasalam riwaayadaha arrinkaa khilaafsan waxay iskugu jiraan riwaayaad shaada iyo riwaayaad la ta'wiilinayo oo la waafajinayo midda tilmaamaysa inuu lixdan iyo saddex jiray lixdan iyo saddex wixii khilaafsan saxiix maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay caamulfiil caamulfiil waa sanadkii abraha uu weeraray kacbada ama uu isku dayay inuu weeraro kacbada waxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay soo diray asoo afartan jira saddex iyo labaatan sanana wuxuu ku jiray dacwada meeqay markaa noqonaysaa waa lixdan iyo saddex sano afartan sano markuu jira ayaa loo waxyooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaalada makana wuxuu joogay saddex iyo toban sano magaalada madiinana wuxuu joogay toban sano toban sano uu ku noolaa fi lmadiina iyo saddex iyo toban sano uu ku noolaa fii maka waa saddex iyo labaatan sano saddex iyo labaatankaa sano wuxuu gudanayay risaalada ilaahay la soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam قال xدثنا أحمد بن منيع قال xدثنا روح بن عباadة قال xدثنا زكريا بن إسحاaq قال xدثنا عمرو بن ديناr عن بن عabاس رضي الله عنه qاala wuxuu yihi مkث النبي صلى الله عليه وسلم بمkةa rasuulka عaليه الصلاaة وسلام maka wuxuu ku nagaaday ثaلaaثa caشhرaةa سanaة saddex-iyo toban sano yuuxىa إlayhi ayadoo markaa loo waxyoonayo saddex-iyo toban sano uu ku nagaa macnaheeduma waxa waaye muddadu ku nagaa dhammaanteed miya maya waa yuuxaa ilayhi waa zamankii loo waxyoonayo ee maka uu ku nagaa ayaa saddex iyo toban ahayd oo ilaa maka waa ku dhashay nebigu sala allahu alay slam waana ku barbaaray laakiin saddex iyo tobankaa sano wuxuu ku nagaa asoo loo waxyoonayo wa bilmadiinati magaalada madiinana wuxuu ku nagaa cashar cashran toban sano wa tuwufiya nebiga waa la oofsaday calayhi salaatu wasalaam wa huwa ibnu halaatin wa sitiina sana wahuwa ibnu halaatin wa sitiin asoo lixdan iyo saddex jira riwaayadan waa marka riwaayadda saxiixa ah oo sheegaysa in nebigu sala allah alay slam uu dhintay asoo lixdan iyo saddex jira qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar can shucbata can abi isxaaq can caamir bni sacdi can jariirin can mucaawiya radia allaahu canhu annahu samicahu yakhdubu wuxuu maqlay asigoo khudbaynayo yacni mucaawiya khudbaynaya radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi mucaawiya maata rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam wahuwa min halaatin wa sitiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waa uu dhintay asoo lixdan iyo saddex jira wa abuu bakrin wa cumar abuu bakar iyo cumarna way dhinteen ayagoo lixdan iyo saddex jir ah wa ana ibnu halaatin wa sitiin aniguna waxaan ahay buu yidhi lixdan iyo saddex jir marka uu khudbaynayo ayuu leeyahay waxaan jiraa lixdan iyo saddex sano waxay yidhahdeen culammadu mucaawiya radia allahu canhu wuxuu rajaynayey inuu sanadkaa dhinto si uu u waafaqo cumrigii nebiga jiray calayhi salaatu wasalaam inuu ku dhinto cumrigii nebiga uu ku dhintay calayhi salatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar laakiin arrintaa ma dhicin mucaawiya radia allahu canhu waa noolaa ilaa uu gaaray siddeetan sano radia allahu canhu marka uu khudbada jeedinayo waa lixdan iyo saddex jir laakiin wuxuu ku dhintay siddeetan sano ayuu ku dhintay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar waxay ahaayeen waxay ku dhinteen fii sinin waaxid mid walba oo saddexdooda ka mid ah wuxuu jiray lixdan iyo saddex sano cuhmaan radia allahu canh sidaa ma ahayn cuhmaan radia allahu canhu ilaa siddeetan sano u gaaray qال xdثna أحmed بn منيع ويعقوب بن إbrاhيم الdwرقي qاla xdثna إسmاعيل بن عlية can khaalidin اlxadaa qaala wuxuu yidhi anba'naa camaar mowla bani haashim qaala samictu ibna cabaasin yaquulu waxaan maqlay ibnu cabaas yaquulu xaaluu leeyahay ibnu cabaas tuwufiya rasuulu اllah sala اllahu alayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la oofsaday waxaan ka buuxdiyey caaisha qaala xadadanaa xusein ibn mahdi albasri qaala xadadanaa cabdurazaq ibnu hamaam asancaani can ibni jurayj wa cabdilmalik ibni cabdilcaziiz can الzuhri can curwata can caaishaةa radi allahu canha ana الnabiya salى اllah alay slam maata wahuwa ibnu halaaثin wa sitiina sana nebiga calayh الsalaatu wasalaam waa uu dhintay asoo lixdan iyo saddex jira xadiid caaisha wuxuu waafaqsan yahay xadiid ibni cabaas qaala xadaثna axmed ibn maniic وayacquub bn ibraahim aلdowraqi qaala xadaثna ismaaciil bni culaya labadooda waxay yihahdeen xadaثna ismaaciil bni culaya can khaalidin اlxadaa qaala wuxuu yidhi anba'naa camaar mowla bani haashim qaala wuxuu yidhi samictu bna cabaasin yaquul tuwufiya rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam wahuwa ibnu khamsin wa sitiina nebiga calayh salaatu wasalaam waa la oofsaday asoo lixdan iyo shan jir ah riwaayadan waxay khilaafsan tahay riwaayati ibni cabaas wa caaisha radia allahu canhuma ee soo hormartay riwaayaddii hore ibni cabaasna way khilaafsan tahay riwaayaddii hore ibni cabaas radia allahu canh waa muttafaqun calayha riwaayadii hore ee shiikha uu ku bilaabay baabka bukhaari iyo muslim labaduba way soo saareen laakiin riwaayadan dambe dhehaysa wahuwa ibnu khamsin wa sitiin infarada biha muslim muslim ayaa la gaar noqday labada riwaayadood midee la rajaxayaa midda bukhaari iyo muslim soo saareen ayaa la rajaxayaa middaasaa sawaaba lixdan iyo saddexda sano sheegaysa qaala xadaثna mxamed bn bashaar w mxamed bn aban qaala xadaثna mucaadi bn hishaam qaala xadaثanii abi can qataada mucaad bn hishaam can abihi wa hishaam ibn abi cabdillaah adustuwaa'i can qataada ibn dacaama asaduusi can اlxasan wa xasan ibn abi اlxasan albasri can dakfal ibni xandla ana الnabiya salى اllahu عalيه waslama qubida nebiga calayh الsalaatu wasalaam waa la oobsaday wa huwa ibnu khamsin wa sitiin asigoo lixdan iyo shan jira qaala abu ciisa abu ciisa wuxuu yidhi yaa way abu ciisa wa atirmidi raximah اllah wadakfal laa nacrifu lahu samaaca min الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam dakfal uma garanayna buu yidhi maqal uu nebiga ka maqlay calayh الsalaatu wasalaam wa kaana fi zamani الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam waktigii nebigana dakfal wuxuu ahaa rajulan nin ayuu ahaa rajulan macnaha wuxuu ka wadaa cunug yar ma ahayn qof weyn uu ahaa ilmo yar ma ahayn qof weyn oo wax ximbaari kara ayuu ahaa laakiin ma garanayna buu yidhi samaac oo nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam hadalkan wa kaana fii zamani nebiy sal ly slam rajulan macnaheedu waxa waaye inuu saxaabi yahay ayaa ka cad hadduu zamankii nebiga alay slat slam u ahaa rajul uu nin weyn ahaa uu nebigana la kulmay calayhi salaatu wasalaam waa saxaabi hadday marka suxbadiisa sugan tahay xadiidkani muxuu ka mid noqonayaa min maraasiil الصaxaaba hadduusan saxaabi ahayn markaa waayo marka xadiidka uu dacfi daciif noqonayo oo la leeyahay waa mursal taabi yani taabici waayo culimmaduna waxay isku khilaafeen suxbadiisa qaar waxay yidhahdeen waa saxaabi qaarna waxay yidhahdeen saxaabi ma ahe waa mukhadram waa mukhadram maxaa loola jeedaa bimacnaa wuxuu soo haleelay zaman zaman aljaahiliya walislaam labadaba waa soo gaaray laakiin nebiga lama kulmin sala allahu calayh wasalam waxaa suuragal ah soo rajul ah oo nin weyn ah fii zamani nebiy calayh isalaatu wasalaam haddana inuusan rasuulka la kulmin hadduusan nebiga la kulmin calayhi salaatu wasalaam saxaabi miyaa la leeyahay la dhihi maayo waa suuragalna inuusan la kulmin wayna dhacdaa rag taabiciina oo noloshii nebiga soo gaaray laakiin aysan u suuro gelin inay nebiga arkaan calayhi salaatu wasalaam xadiidkani marka haddii xataa uu sugan yaho la yidhaha dakfal waa saxaabi wuxuu ka hor imaanayaa riwaayaddii saxiixa ahayd riwaayat ibni cabaas wa caaisha oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen riwaayadaasaana ka raajixsan qaala xadadanaa isxaaq ibnu muusa alansaari qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malik ibni anas can rabiica bn abdbn abi cabdiraxmaan waa rabiicati ra'yi can anas bni maalikin radia allahu canh annahu samicahu wuxuu maqlay yaquulu asigoo dhahaya kaana rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam laysa biawiili ilbaa'in nebigu calayhi salaatu wasalaam laysa biawiili ma ahayn mid dheer albaa'in oo dhirirkiisu daran yahay mid aad u dheer ma ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn walaa bilabyadi alamhaq mid aad u cadna ma ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa bilaadam mid madow xigeena ama midabkiisu uu maarin yahana ma ahayn walaa biljacdi alqadad ma ahayn rasuulka calayh slat slam mid tame adag walaa bisabti mana ahayn mid time basaasan timihiisu ay aada u jilcan yihiin tima bisbis ma ahayn timihiisu macnaha timaha aadka u jilcan waay ma ahayn rasuulka calayh slat slam sidaa timihiisu bacaahu llahu tacaala alla wuxuu soo saaray calaa ra'si arbaciina sana afartan sano madaxeeda ayuu alla ku soo saaray macnaha afartankii sano markuu u buuxsamay ayaa ilaahay soo saaray fa aqaama bimakata maka wuxuu ku nagaa cashra siniina toban sano wa bilmadiinati madiinana wuxuu ku nagaa cashra siniina toban sano wa tawafaahu llaahu alla waa oofsaday calaa ra'si sitiina sana lixdan sano madaxooda ayuu alla ku oofsaday macnaa lixdan jir uu ku oofsaday walaysa fii ra'sihi madaxiisa kuma sugnayn wa lixyatihi iyo garhkiisu cishruuna shacratan labaatan tin baydaa'a cad labaatan tinoo cad madaxiisa iyo garhkiisu ma lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaa ma ciro badnayn markuu dhimanayay wax yaroo ciraa buu lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiidkan axaadiid la mid ah waxaan ku soo marnay fii awali lkitaab baabu maa jaa'a fii khalqi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam baabka ugu horreeyey axaadiid noocan aan kusoo marnay oo ka hadlaya khilqada iyo abuuristii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo sida ilaahay u abuuray qaabka u ekaa waxaana soo marnay in nebigu uusan aadna u dheerayn aadna u gaabnayn markii dhirirka iyo gaabnaanta laga hadlayo mana gaabnayn dhirir la yidhaahdo waa aada u dheeryahana ma lahayn nebiga calayh isalaatu wasalaam caddaanta rasuulka nebigu waa caddaa laakiin caddaantiisu ma ahayn mid amhaq amhaq macnaha waa shadiidulbayaad waa mid aada u cad laakiin caddaantiisu waxay ahayd mid lagu barxay gaduud midab gaduudana ku jira waana caddaanta nooca ugu qurxoon waay ma ahayn rasuulka calayh salatu slam mid madow walaa bilaadam aadamka halkaa waxaa loola jeeda waa madow ama madow xigeen ma ahayn walaa biljacdi alqadad mid tima adag oo timihiisu ay kala tagsan yihiin ma ahayn rasuulka calayh salaatu wasalaam tima adagoo adeegeedu zaa'id yahay rasuulka ma lahayn walaa bisabti mid aad u tima jilcanna ma ahayn waxau ahaa labada mid u dhaxeeya timihiisu way jilcanaayeen laakiin jileec zaa'ida ma ahayn shaahidka xadiidka marka waa qaybta dambe allah subxaana wa tacaala wuxuu soo diray asoo afartan jira maka tobanuu ku nagaa madiinana wuxuu yidhi toban ayuu ku nagaa lixdan sanana waa lagu oofsaday riwaayaddan ma khilaafsan tahay riwaayadii saxiixa ahayd way khilaafsan tahay laakiin riwaayadan culimmadu way ta'wiiliyeen waxaana lagu ta'wiilinayaa bay yidhahdeen raawiga wuxuu ka tegay tiradii jajabka ahayd wayna dhacdaa marka wax la tirinay in jajabka laga tago lixdan sano muxuu ka tegay jajabkuu ka tego waa meeqo waa saddex sano mararka qaarna waa suuragal markii wax la tirinayo inaan jajabka lasoo hadal qaadin oo wax la isticmaalo markuu yidhi magaalada mad maka rasuulka calayhi salaatu wasalaam toban sano ayuu ku nagaa tobanka xumuu raaceen nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex sana dheeraad ahayd laakiin jajabkii buu ka tegey calaa kullin taa waxaa lagu macnaynayaa oo lagu ta'wiilinayaa in raawiga uu ka tegay jajabka wa ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam magaalada maka saddex iyo toban sanuu ku nagaa markuu dhimanayana lixdan iyo saddex sano ayuu jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid can maalik bni anas can rabiicata ibni abi cabdiraxmaan عن أنس بن مالك حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه أي نحو الحديث المتقدم زيادة دم إذن كوكما تعلمين آه بعض الطبعات يقول تعالى مسقوين قارئ ولا سعوتها متابعة كجرته رواية دي هره ama sanadkii hore maalik bin anas yaa ka warinayay macn ayaa ka warinayay laakiin sanadkan waxaa ka warinaya qutayba bnu saciid idan qutayba bnu saciid wuxuu mutaabacaynayaa macan ayuu mutaabacaynayaa maaligay ka wada wariyeen naxw alxadiidi almutaqadim naxwahu bimacnaa waa xadiidkii hore oo kale waa xadiidka lasoo akhriyey xadiidkan wuxuu u dambeeyey baabu maa jaa'a fii sini rasuuli llaahi sala allahu alay waslam wixii ku yimid da'dii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay oofsaday lixdan iyo saddex sano asigoo jira wuxuuna dacwada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu waday oo ummadda gaadhsiinayay labaatan iyo saddex sano waa wakhti dheer wakhtigaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada iyo aada ugu dadaalay inuu ummadda wixii ilaahay u soo dejiyo uu soo gaadhsiiyo waana sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo caama xajati alwadaac waa maqaamkii iyo meel lagu kulmo meeshii ugu ballaarnayd oo dad muslimiina ay ku kulmaan fii zamani nebiy sala allahu alay slam cadadkii ugu badnaa baa kulme halkaasuu nebiga uga khudbeeyey asigoo dhahaya alaa hal ballaqtu alaa hal ballaqtu war maydin gaarsiiye diinkii risaaladii maydin soo gaarsiiye markaasi waxay yidhaahdeen nacam waadna soo gaarsiisa rasuulka ilaahay markaasuu yidhi allaahuma fashhad ilaahow ka marqaati ahow dacwadii waa gutay rasuulka calayh isalaatu wasalaam amarkii allah ee yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik amarkaas waa fuliyey nebiga calayh isalaatu wasalaam ma jiro wax khayra ilaa ummaddiisa waa u sheegay ma jiro wax shar ah ilaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam ummadda waa uga digay wuxuuna u caddeeyey diinkii ilaahay subxaana wa tacaala uu la soo diray markuu risaaladii gutay ilaahay la soo diray allah subxaana wa tacaala wuxuu rasuulkiisa u doortay inuu oofsado mana jiro nebi ambiyada ka mid ah oo ilaahay uu dooransiiyo ilaa wuxuu dooran jiray in ilaahay oofsado subxaana wa tacaala rasuulka waa la kala dooransiiyey walidaalika caaisha radi allahu canha waxay tihi markuu nabiga dhimanayay intuusan dhiman ka hor wuxuu lahaa fi rafiiqi alaclaa fartuu kor u taagayo waa doorasho uu nebiga calayi salatu wasalaam uu dooranayo waxaana soo marnay xadiida abi saciid ou nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhahday cabdun khayarahu allah bayna addunya wa bayna maa cindah fakhtaara maa cinda allah addoon ayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu kala dooransiiyey adduunyo iyo waxa alla agtii ahaadee fakhtaara maa cinda allah wuxuu doortay wixii ilaahay agtii ahaa subxaana wa tacaala addoonkaasiyuu ahaa oo nebigu ishaaraya calayhi salaatu wasalaam waa asiga rasuulka calayhi salatu slam saa iskula jeeda saxaabadu badankood ma fahmin laakiin aclamu saxaabati wa afqahuhum abuu bakrin radia allahu canhu waa fahmi in nebiga calayhi salatu slam uu naftiisa ula jeedo walidaalika waa ooyey radia allahu canhu markuu hadalkaa nebiga ka maqlay waxaa cabiray anas ibni maalik radia allahu canh wuxuu yidhahday markuu magaalada madiine yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ifay buu yidhi shay walba markiuu nebiga dhintay calayhi salaatu wasalaamna wax walba waa madoobaadeen magaalada madiina marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam geeridiisu waxay ahayd musiibo ummadda dhan ku dhacday walidaalika waxaa xadiid ku soo arooray qofkii musiibo ay ku dhacdo oo eheladiisa iyo dadkiisa iyo qaar ka mida iyo dadkuu jeclaa ay geeriyoodaan naftiisa ha ugu tacsiyadeeyo musiibada ku gaartay aniga geerideyda iyo oofsashada aniga lay oofsaday ma jirto musiibo ka weyn oo qof muslima ku dhacda oo uga weyn nebiga geeridiisa calayhi salaatu wasalaam waalidkaah oo dhinta walaalahaa oo dhinta qaraabadaadoo dhimata waxaa ka weyn geeridii nebi moxamed ku timid calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay uu oofsaday marka da'dii nebiga calayhi salatu wasalaam lagu oofsaday oo ilaahay ku oofsaday waxay ahayd lixdan iyo saddex sano ilaahuna ka magangeli jiray inuu gaaro ilaa ardali lcumur cumur cumriga midkiisa liita oo qofku tabar beelayo oo caqligiisu yaraanayo oo isku dhex yaacayo oo dadkuu la nool yahay laga yaabo inay dhibsadaan da'daasi ilaahu ka magangeli jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin